abaaraha ka jira deegaanada koonfur galbeed ayaa waxay noqdeen kuwa ay kasoo barakicsay shaabka deegaanadooda iyagoona ay soo gaarayaan magaalooyinka ugu waaweyn ee koonfur galbeeda shaabka ayaa waxay waayeen biyo cunto dawo dadka qaar waa horodhagato kuwana waa beeraley waxaana ka dhammaaday hoolii ay dhaqan jireen waxayna ay waayeen waxay siiyaan cabdulaahi isxaaq abdi da-diisu waa konton sano jir waxa uu ka mid yahay dadka kasoo barakacay deegaanada hoos yimaada magaalada baydhabo waxaan kula kulmay mid ka mid a kaamamka ku yaala magaalada baydhabo waxaana uu ii sheegay inuu aabbo u yahay lix iyo toban aruur ah waa kan asagoo iga sheekeynaya xaaladiisa nololeeda magacaday cabdulaahi isaaq ibdi waa duriku kooy kullii howlaleeyahayni ilaa hagaay horiba abaarnay dhiidi ilaa diirta miilka hortiba ma ogaayna ilaahay amarshay markaan loo jarahayni gaal ma qabne iring ma qabne loo jarahay i beeroleye beera faradaane ilaa hagaay horiba abaarnay dhiidi diirtin walinka suugnudi markaan ada kullii waliluuhay horta wali bakaar liinfufuru wali mandilo eesii liinfuru iyo horta ka galeen owlaada yaa galantay jiidi hataad gaarigo walaan arku ideygidi yaa ka guuri sidiberi dhata ka jeli markaan ilaahay amarshi ada waqtada oo todobaberi ah iyo antiyaa kooy ilaahay amarshi risaasaada yaa antiyaa ka roogna kulley guryaal oo walaal liyaannin ku bahay wili hadda masaartay ilaahay amadulamaangi hadda ooda guryaay mangma dhasana guryaal hadda walaal liyaal in ku bahi iyo ka jar iyo haaskay meelo ka jaraan kulley gaajadan yan dheer lankii hoylo jiilaalkiina abaarka dhiidi gugi hagaaykin abaarka dhiidi haddii jiilaalkun diirto unka sugnudi hoolishii loo haayan loo horta iyaalka ku maridi hadda kulley iyaalka yoo anfakana kiin fakadana la rooga markaan gaabka jaro kaasee ilaahay amarshiiridada horta saas inta ka degane tumu ili unug yaa in roogan aadiyo iyo wali haddi goosha tumu isagaal goos aamino idriis waxay ka mid tahay dadka ka soo barakacay deegaanka saakow waxaana ay soo lugaynaysay laba maalin waxaana ay ii sheegtay nolosha ay ku jiraan sida ay tahay saakow lamageeyilamhemi baawraa raay maya aa anigalandakaay walaalkay dhabaatooyingahay lamarti hamarti nololiis eedan hontakaam indi heydo walanqabadaanoyo raashin yoo siyaanoya biyon eed hadi bii mawal kala malninshenaay masqul iyo mayan dhabgamne i raashin haa bii haaysan dhana ajiifkan eedan kuuna kaamkalan balooda rog antiintaasiyo garaablayka noole may odsadaa ini gohotiyo galan yoo siyaanoyo raashin siyaano guriyoon dhisaano masqul yoon dhisaanoyo tigiyo raashin yoo siyaanga fadaan qoosaska soo gaaraya magaalooyinka koonfur galbeed ayaa kuwa maalinba maalinta ka dambaysa ay soo gaarayaan qoosas badan kuwaas ay kasoo barakacayaan deegaanada koonfur galbeed waxay isugu jiraan hooyo aroorteeda mid ay ku sido dhabarka midna ay ku hayso gacanta iyo daddaa ah